thankyouku yidhaaho sababta ah si sharaf leh oo aada u qurux badan oo u wanaagsan ee laisu dhaweeylaa iminkaan intaasoo dararo barsawila siniintii baan joogay si xoog leh iyo laisu dhaweeyey marka markii ugu dambeysay aan wadanka joogay waxay ahayd two thousand and eightkii oo iminka lix sannadood baan kasoo maqnaa lixdaas sannadood isbedel weyn oo badan ayaan ku arkay magaaladii hargeysa oo weynaatay mashcuuro badan iyo daaro badan oo laga dhisay wadooyin badan oo la hagaajiyey marka horumar badan baa la gaari laakiin inkasta sidaa hadee arrimo badan oo inaga hadhay baa jirta oo aan weli aan kasii shaqayn doono insha allah haddii aan noqono dee ta ugu weynina waxa weyaan dee xaggii dhaqaalaha iyo xaqii aqoonsiga waana kasoo shaqeyna dadka iyaga xaggaa ku maqani dibadda qurbaha ku maqani marka dadka iyaga qurbaha ku maqani waxaan doonaynaa inaan soo kordhino faa'iida wadankii oan waxba qabano dadkiiaan la kaashano oo aan meel wada fadhiisano oo dee taladii wanaagsaneyd aan u gaarno aan markaa hawsh aan u galno marka sidaas iyo dee
bismi illaahi raxmaan raxiim aad baan ugu faraxsanayn maanta maayarkii nin adag nala jooga halkan cabdilaahi maxamuud gahayr oo runtii nin soddon sannadood aan garanaya ah aan dalka ingiriiska wada joognay oona xildhibaankii ugu xildhibaan dheeraa ee somalilandera ee ingiriiska labiyo toban sannadood buu xildhibaan ka ahaa labadii kun iyo labadii ayaa la doortay runtii waxaa kaloo nasiib wanaaga markii xilkan maayarnimada loo dooranayay waxaa la joogay oo berigaa ku sugnaa london madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan seelici oo ka qayb galay xafladiisii lagu dooranayo maayarnimada lagu wareysanaya xilka runtiina aad buu uga hadlay maalinta iyada ah waxaan kaloo aad ugu mahad celinaya madaxweynaha sida wanaagsan usoo dhaweeyey maanta shacabka somaliland oo si ballaaran runtii usoo dhaweeyey maayarka shalayto madaxweyne ku-xigeenkaan la kulanay isna si wanaagsan usoo dhaweeyey agaasimaha samafalka wasiirka gaashaandhiga wasiirka waxbarashada wasiirka ganacsiga runtii intaba runtii aad ba soo dhawey shalayno ayuu kulankaasi ahaa madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiraduba tan maanta madaxweynena runtii waxa weeye waa arrin aada u wanaagsan runtii arrin wada shaqayna waxa ugu muhiimsan weliba aan doonaynaa imanka in laga wada shaqeeyo somaliland councilors bay leeyihiin ilaa lix ah imanka la doortay oo sideedii sannadood ugu dambey dalka ingiriiska soo galay golaha deegaanka in la sameeyo forum somalilander is councilor ah u k ah ee iyagu liidka ay qaataan sidii ay uga shaqeyn lahayn ictiraaf raadinta dadka somaliland shacabka iyo jaaliyadahana iskugu xiri lahayn kuwa wadamada kala joogana iyagana waxaan lena ku dayda forumka councilorska u k marka ay bilaabi doonaan aan ku boorinayno wadahadal baa noo socda sida u dhisi lahayn maayarkan waxaan doonaya liidka uu qaado arrinkan maanta ka wada hadalna arrinkaas ugu muhiimsana iyo mucaawanooyinka xaafadda maayarka uu ka yahay in somaliland hadday noqoto baabuurta dabdamiska oo kale hadday noqoto mucaawanooyinka golaha deegaanka uu degan yahay in somaliland loogu soo deeqo ama la twins waxaana ingiriisku yidhaahaan ay runtii la sameeyo somaliland iyo xaafadiisa runtii waana saddex iyo lixdan xildhibaan ayuu maayar u yahay waa golaheena deegaanka waxaa laga baarlamaanka oo kale weliba saddex bay iyagu dheeraya marka aad baan ugu mahad celinaya shacabka saxaafadda madaxweynaha marwada koowaad iyo golaha xukuumadda golayaasha qaranka oo dhan iyo marti sharafkan halkan joogto oo dhan farxaan maxamed siciid afhayeenka madaxweynaha la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha xasan daauud oo isna ah shaaliyadaha guddoomiyaha u k runtii aad baan idin mahad celinaya waadna mahadsantihin thank you